ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa koob iyo tobanka bisha rabiicla awel sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ah ee beegsanaya muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol afartan iyo afaraad mu'asasada asallaaqa garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo baahisay filin cusub oo lagu soo bandhigayo weerar kabiin ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda maali bannaanbaxyo lagu dalbanayo in dalka lagu soo celiyo meydka keligi duuliyihii urduniga ahaa ayaa ka dhacay gudaha waddankaas ruushka iyo yukrain oo gaaray heshiis maxaabiis dhaafsi ah xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka koongada dimuquraadiga ah oo dil toogashaha ku riday dad ay amerikaan ka mid yihiin oo ay ku eedeeyeen afgembi madaxweynaha dalka kamaros oo ka badbaaday iskuday dil sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacida oo jeediyey kelimad lagu soo beegay saddex iyo labaatan sanno kadib weeraradii kow iyo tobankii sebteembar ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil gordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuudda ee beegsanaya muslimiinta reer falastiin ayaa galay maalintii saddex boqol afartan iyo afaraad oo xiriira wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan bader
عزف الرصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سبر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخذ وشوف ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo sabti ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol afartan iyo afaraad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo taliyo sar oo ka tirsan ciidanka yuhuudda oo xilka iska casilay duqeen ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda tufaax ee magaalada khaza waxaa ku shahiiday toban ruux oo iskugu jira dumar iyo carruuraan waxba galabsan duqeyntan ayaa sida ay wararkeena ugu soo gaarayaan beegsatay guri ay ku sugnayeen dad qaxooti ah madaafiicda goobta iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawac iskugu jira ayaan halkaasi ka dhashay dadkii ku dhaawacmay duqeyntan ayaana waxaa la geeyey isbitaalka almacmadaani ee ku yaala magaalada khaza waxaana uu isbitaalkan martigeliyey barqanimadii maanta dadaado fara badan oo dhaawacyo kala duwan qaba iyadoo ay hore ugu sugnaayeen dad qaxooti ah oo ka soo cararay duqeymaha yuhuudda guryahoodana ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka sahaynada subaxnimadii maanta waxay ciidanka yuhuudda laba goor duqeeyeen guri ku yaala xaafadda shajaaciyaha ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday hooyo falastiiniyad ah halkii ay sidoo kale ku dhaawacmeen dadyo kale oo aad u fara badan rawdo ay ku sugnaayeen carruur aad u fara badan oo ku taalay xerada qaxootiga ee jabaaliya waxay ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah waxaana halkaas ku shahiidiyey carruur aad u fara badan halkii ay dhaawacmeen tiro kale dhismo ku yaala magaalada rafax iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacyo iskugu jira deegaanka almawaasi ee dhacduleedka magaalada khanyunis iyona duqeyn ka dhacday waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen teendhooyin ay dadka barakacyaasha halkaasi ka dhisteen waxaana duqeyntaasi ku shahiiday sidaay warbaahinta soo tabinayso ilaa iyo lix ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan guryo aad u badan ayaa waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana halkaas ku shahiiday lix iyo toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan masjidka salaaxuddiin ee ku yaala xaafadda azaytuuna iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda beegsadeen maalinkii shalay oo jimco ahayd xilli ay dadka ku dhaqan xaafaddaasi salaada jimcaha ku ogayeen waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo jamaacada masjidka ka mid ahaa halkii ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale duqan ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada nusiraad ay ku dileen toban ruux oo shacab ah halkii ay dhaawaceen kuwo kaloo tiro badan deegaanka faluuja iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan waxaana halkaas ku shahiiday sida ay wararkii nagu soo gaarayaan dad aad u tiro badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen kuwo kale waddada thulaathiiniya ee magaalada khaza iyo sidoo kale ciidanka yuhuudda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan oo dhimasho iyo dhaawac sababtay saddex guri oo ku yaala xerada nusiraad duqeymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday siddeed ruux oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen siddeed iyo labaatan ruux oo kale afartan qof oo rayda ayaa lagu dilay marinka khaza kadib markii ay yuhuudda ay duqeymo xoogan ka geysteen dhismayaal la degan yahay diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaa weeraro xoogan ku qaaday guryo ay deganayeen qosas barakacyaal ah oo ku yaala xerada qaxootiga nuseyraad ee bartamaha marinka wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee waafa oo soo xiganaysa ilo caafimaad ayaa waxay ku warantay in duqeymaha yuhuudda ay gallaafteen nolosha afartan qof madaxa hay-adda qaramada midooba u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga falastiiniyiinta ayaana dhaleeceeyey dilka aan micnaha lahayn ee maalinba maalinta ka dambeysa ka sii socda marinka khaza madaxa hay-adda norwe ayaana ku baaqay in si deg dega loo soo afjaro dilkaan micnaha lahayn ee karanna shacabka aan hubaysnayn dullaanka yuhuudda ee marinka khaza ayaana xiisad weyn ka abuuray bariga dhexe tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo markii uu bilowday dagaalka toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxay wasaaraddu sheegtay inay marayso afartan iyo kow kun boqol toban iyo siddeed qofood halkii ay dhaawacuduna marayaan sagaashan iyo shan kun boqol labaatan iyo shan qof oo kale waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiya dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana sin dhalla-aana u beegsanaysa dadka qaxootiga ah geesta kale ciidamada yuhuudda waxay xukugalle ka geysteen xerada alcayn ee ku taala magaalada naabolis ee waqooyiga daanta galbeed waxayna halkaasi dhibaatooyin kala duwan ugu geysteen dad aad u fara badan oo shacab rayd ah halka ay sidoo kale xabsiga u tixaabeen dad fara badan oo ay haween ka mid yihiin waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda xog ku galeen magaalooyinka alqaliil dulkaram iyo nabolis waxayna halkaas sida bacaadoodu ahayd ku dhibaateeyeen dadkii marasta ahaa waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda xog ku galeen tuulada diiru mushcal ee ku taala magaalada raamallah ee daanta galbeeda waxayna halkaas ka geysteen ciidanka yuhuudda xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah dadka reer miyiga ee tuuladaasi ku dhaqnaa weerar rasaaseenna way ciidanka yuhuudda ka geysteen magaalada naabolis ayaana waxaa ku shahiiday dad falastiiniyiin ah halkii ay sidoo kale dhaawacmeen kuwo kale guryo fara badan oo ku yaala daanta galbeed ayay ciidamada yuhuudda burburiyeen kadib markay xog ku soo galeen magaalooyinka daanta galbeed iyagoo sida gawaarida baaldoosarka loo yaqaana waxayna dul mariyeen guryo badan oo ay dadka rayidkaa leeyihiin iyagoo sidoo kale halkaasi ku dhibaateeyey dad badan oo shacab ah kana mid ahaa milkiilayaashii guriga lahaa ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xidheen dad fara badan oo shacab ah kuwaasoo ay ku weerareen guryahooda waxaana dadka xabsiga loo tixaabay ka mid ahaa haween iyo sidoo kale carruur yaryar iyagoo ku eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta misena lagu tuhmayey inay fulin rabaan weeraro kaliyo dulimah oo lagu dhibaateeyey yuhuuda dhanka kale waxaa lagu soo waramayeen saacadii lasoo dhaafay uu is casilay taliyihii sirdoonka yuhuudda ee siddeetan laba kun ninka lagu magacaabo yuusif shoraal iyo taliyihii booliiska daanta galbeed ee uu xooga ku haysta gumaystaha yuhuudda sirdoonka siddeetan laba kun waa midka ugu sareeya sirdoonka yuhuudda waxayna mas-uul ka yihiin warqabka dhaqdhaqaaqa kooxda wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo halka ay ka soo dhacdo xogta bariga dhexe sida lagu soo waramaya waxaa jira khilaaf laamaha ammaanka yuhuudda iyo netanyahu oo la xidhiidha habka dagaalka xilli siyaabo kala duwan iscasilaada saraakiishan ay uga hadashay warbaahinta yuhuudda iyo midda dibadda ugu dambeyntii madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa si adag u cambaarayay dilka xubna ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobey ee lagu geystay xerada qaxootiga nuseyraad ee bartamaha marinka khaza shaqaalahan oo tiradooda lex gaaraysa ayaa u shaqaynaya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka iyo arrimaha qaxootiga ee falastiin ee nurwa hay-adda nurwa ayaana sheegtay in shaqaalahooda lagu dilay duqeyn ay yuhuudda ka geysatay goob waxbarasho waa tiradii ugu badneed shaqaalaheenna ee goob qura lagu dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza ayay hay-adda norwa ku tiray war ay soo saartay madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaana wax lagu xumaado ku tilmaamay weerarada yuhuudda ku hayso goobaha ay gabaadsanayaan dadka rayidka ah iskuulka lagu dilay shaqaalaha qaramada midoobe ayaana waxaa gabaadsanayey kumanaan qof oo ka mid ah qosaska falastiiniyiinta ee sida qasabkaa looga soo barakiciyey guryahooda madaxa siyaasadii arrimaha dibadda ee midooda yurub ayaana middan ku tilmaamay mid aan la aqbali karin يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع في قدري في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري ومفتقري
waa hagaage qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadallahaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah banaanbaxyo lagu dalbanayo in dalka urdun lagu soo celiyo meydka keligii duulihii urdunigii ahaa ayaa ka dhacay gudaha dalkaas magaalada camaan ee caasimada wadanka urdun waxaa maalintii shalay ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo ay dhigayaan qaybaha kala duwan ee bulshada kaas oo lagu dalbanayo in dalka lagu soo celiyo meydka fuliyihii weerarkii keligii duulnimo oo askarta yahuudda lagu dilay dadka dibadbaxayaasha ah ayaa dalbanayay in la soo celiyo meydka maahir diyaab xuseen oo mariinkaal karaama ee isku xira urdun iyo dhulka gumaysiga ku jira ee falastiin uu ka fuliyey weerar lagu dilay saddex askari oo yahuud ah reer urdun ayaa sheegaya inay aada ugu faraxsan yihiin howlgalkaas haliyeynimo ee uu fuliyey maahir diyaab xuseen iyagoona ku tilmaamay haliyey mujaahid ah naftii huro ah inuu ahaa waxayna tibaaxeen inuu qaaday tallaabo loo baahnaa waxay sidoo kale dibadbaxayaashu dalbanayeen in la soo celiyo laba dhallinyaro oo urduniin ah oo kaxaynayay gawaarida xamuulka ah kuwaasoo weerarka maahir uu fuliyey kadib ay xabsiga u taxaabeen ciidamada maamulka sahaa-inada dowladda urdun ayaa ku dejinaysa carada sii xoogaysanaysa ee shacabka inay ku howlaan tahay sidii meydka maahir jaazi lagu soo celin lahaa dalka si ay eheladiisa u aastaan laakiin sida muuqataa maamulka yahuudda ayaa taasi ka biyadiiday maahir diyaab xuseen oo ka soo jeeda qabiilka alxuwaydaad ayaa ahaa keligii duule muslim ah oo baskoolad uu qarsaday oo ku dilay saddex askari oo yahuud ah oo ka mid ahaa ilaalada marinka alkaraama ee isku xira falastiin iyo urdun dadka banaanbaxa dhigaya ayaa wata sawirka nafti hure maahir diyaab xuseen oo dhowaan weerar najaxay uu ka fuliyey marinka alkaraama ee ay joogaan ciidamada gumaysiga yahuudda dhinaca kale muwaasasada azalaaqah ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maali muwaasasada azalaaqah garabka warbaahineed ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa barta ay ku leedahay telegaraamka soo gelisay isdaar cusub oo soo bandhigaya weerar kamiin ah oo dharaarcad loo dhigay askarta xukuumadda dabadhilifka ah ee maali mujaahidiinta oo ka warhaya xogta safarka kolonyada ayaa ku kadiyey weerar dhabagal ah oo si heer sarah loo soo agaasimay qaybaha hore ee filimka waxaad ku arkaysaa mujaahidiinta oo si garbasiman ku dagaalamaya iyagoo sidii mawjadaha isku bedbedelaya kamirada muwaasasada azalaaqah ayaa soo qabanaysa mujaahidiinta oo eryanaya xeen ciidamada maali ka tirsan oo dhig la qabta lahayn kuwaas oo naftu biday inay ku fiirxadaan dhulka saxaraha ah ee lamadegaanka ee dalka maali dagaal in muddaha socday oo u dhexeeyey labada daraf ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay sahaydii iyo qalabkii militariga oo ay lahaayeen askarta xukuumadda maali ciidamada bamaako ee ku caanbaxay daadinta iyo banaysiga dhiigga dadka shacabka ah intii ay bagacararka ahaayeen ee la baacsanayay waxay saxaraha ku daadiyeen hubkii ay garwaxsanaayeen iyo mootooyinkii ay wateen kuwaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada nusratul islaam sida lagu arkayo muuqaalka qaybaha dambe ee filimka cusub ay soo saartay muwaasasada azalaaqah ayaa lagu arkayaa mujaahidiinta markii ay cadowgooda jebiyeen guul iyo gacmo buuxdana kala soo laabteen meydaanka dagaalka ayaa lagu arkayaa iyagoo ku laabanaya fariisimihii ay ka soo duuleen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa xoojiyey muddooyinkai tagay weeraradooda fariidka ah iyagoona lasoo baxay dardar xoogan oo ay ku maqooninayaan dowladaha ka dhisan saxaraha iyo saaxilka afrika dhowaan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadiyey weerarada ay qaadayaan guutooyinka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kuwaasoo afka ciidda u geliyey xukaamta iyo shisheeyaha ku soo duulay mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika
قادمون نحو أقصانا يوم قتلكم بني صهيون تنطق الأحجار والزيتون هذا خلفي كافر مجبون قادمون نحو أقصانا
geeska kale ruushka iyo yukrein ayaa gaaray heshiis maxaabiis isdhaafsi ah xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka maalintii shalay oo jimcaha dowladaha yukrein iyo ruushka ayaa isdhaafsaday maxaabiis dagaal oo ay dhinacyadu iska haysteen tallaabadan maxaabiis isweedaarsiga ayaa lagu tilmaamay mid horumar ah madaxweynaha waddanka yukrein ninka lagu magacaabo faladimir saloniski ayaa bartiisa uu ku leeyahay telegaraamka wuxuu sheegay inay dalka dib ugu soo laabteen ugu yaraan sagaal iyo afartan askari oo yukreiniyiin ah kuwaas oo ku jiray gacanta dowladda ruushka wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee faransiiska e f b ayaa goobjoog ahaa maxaabiis isdhaafsiga waxayna sheegeen in askarta ruushka ee la wareejiyey ay qaarkood wejiyadooda duubnaayeen ilaa iyo haatan dowladaha ruushka iyo yukrein midna kama hadlin tirada ciidamada ruushka ee dalkooda dib ugu soo laabtay waa markii labaad oo maxaabiis dagaal ay isdhaafsadaan dowladaha ruushka ee yukrein tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ballaarnaa ee bishii februaayo labakunlabayabaatanka ciidamada ruushka ay ku qaadeen gudaha dalka yukrein dhinaca kale koongada dimuqraadiga oo dil toogashaha ku riday dad amerikan ay ka mid yihiin oo ku eedeysay afgembi maxkamad militari oo ku taala magaalada kinshasa ee caasimada waddanka koongada dimuqraadiga ayaa maalintii shalay waxay xukun dil toogashaha ku riday ugu yaraan toddobiyo soddon ruux oo ay ku eedeysay inay qayb ka ahaayeen afgembi fashilmay oo dalkaasi ka dhacay bishii meey ayayna soo dhaafnay dadka xukunka dilka toogashada ah lagu riday waxaa ka mid ah lix ruux oo aan u dhalan dalka koongada dimuqraadiga kuwaas oo saddex ka mid ah ka soo jeedaan dalka maraykanka qaadiga xukunka ku dhawaaqaya ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen in toddobiy soddon ruux oo ka mid ah koob iyo konton eedeysana loo haysto fal afgembi oo fashilmay lagu rido xukun dil toogasho ah bishii juun ayayna soo dhaafnay ay ahayd markii ugu horreysay oo maxkamad ku taala dalka koongada dimuqraadiga lasoo taagay ugu yaraan konton ruux oo ay ku jiraan dad ka soo jeeda waddamada maraykanka ingiriiska iyo kanada kuwaas oo loo haysto inay maleegeen fal afgembi ah dalka koongada dimuqraadiga ee dhacaqaaradda afrika ayaa lagu tiriyaa waddamada ugu faqrisan ee dhacaqaaradda afrika iyadoona dadka ku nool waddankaas ay wajahayaan gaajo darantii ugu xumeed sida ay sheegayaan warbaahinta ka soo baxda gudaha dalkaas ugu dambeyntii madaxweynaha dalka comoros oo ka badbaaday iskuday dil sida uu sheegay ilowreed ka agdhow maxkamad ku taala dalka comoros khazali cuthmaani oo ah madaxweynaha dalka comoros ayaa la kulmay fal iskuday dil ah maalintii shalay oo jimco ahayd afhayeenad u hadashay xukuumadda comoros oo lagu magacaabo faadima ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaas uu la kulmay weerar balse aanay xaalkiisu ahayn mid daran sidaa la sheegay mid ka mid a ciidamada waddanka comoros oo toorey ku hubaysan ayaa tooriyey madaxweynaha xilli uu ka qaybgelayay tacsiyo baqdin xoogan ayaa la soo gudboonaatay madaxweynaha dalka comoros isagoona amnigiisa si weyn loo adkeeyey si aan mar kalean u dhicin in weerar lagu soo qaado dalka comoros ayaa ah jasiirad ku taala badweynta hindiya marka la eego juqraafiga caalamka waxa uu ka dhacaa meel istaraatiiji ah intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii dhacdooyinka dunida aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan hogaamiye sare oo ka tirsan alqaacida oo jeediyey kelimad lagu soo beegay saddex iyo labaatan sano kadib weeraradii kow iyo tobankii sebteembar mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab ayaa baahisay kelimad maqal iyo muuqaal ah oo uu jeedinayo asheekh qubeyb assudaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta jamaacada kelimadda oo ciwaan looga dhigay isdultaag lagu sameynayo laba qaswo ayaa waxaa lagu soo beegay saddex iyo labaatan sano guuradii ka soo wareegatay camaliyaadkii waaweynaa ee kow iyo tobankii sebteembar kuwaasoo alqaacida ka fulisay bartamaha dalka maraykanka sheekha ayaa isdultaag ku sameeyey duulaankan afka ciidda loogu daray maraykanka iyo howlgalkii duufaanta al aqsa ee toddobada oktoobar kaasoo dhacay sannad ka hor dharbaaxo kululna lagu gaarsiiyey yuhuudda xoogga ku haysata dhulka muslimka ah ee falastiin wuxuu sheegay asheekh qubeyb assudaani in labadan duulaan ay dhaliyeen su'aalo badan oo ay ka mid tahay inay mudneed in la qaado weerarkan ay dhanka kalena ka dhasheen culaysyo gaaray dadka muslimiinta ah wuxuuna sheekhu yidhi كلا الحدثين قادا إلى تساؤل كبير هو هل كان الأمر يستحق؟ وبمعنى آخر هل القيام لتحرير الأرض والمقدسات dhacdooyinkii koob iyo tobanka sebteembar iyo toddobada oktoobar waxay labaduba dhaliyeen su'aale la xiriirta inay mudneed in la qaado weeraro kuwaasi la mid ah ama si kale haddii loo dhigo ma mudneen in xoreynta dhulalka iyo muqadasaadka ilaalinta cirdiga iyo ka hortagga cadowga horarka ah ay ummaddu bixiso nafurka intaa la eg ee ah dhiigga carruurteeda burburinta magaalooyinkeeda iyo isbitaaladeeda caafimaadka iyo barakicinta carruurteeda iyo haweenkeeda waxaan af buuxa ku leeyahay haa way mudneed weliba ka badan ayay mudan tahay xitaa haddii la dhammeeyo jamaacada muslimiinta qisadii asxaabul ukhduudna waxaa noogu jira cibre iyo xujo cad haddii aan ka soo qaadnay in reer falastiin oo idil iyo muslimiinta la socota ay hubkooda garwaxsadaan si ay falastiin u xureeyaan sidaasina dhammaantood lagu laayo ma jirtaa cid ku dhiiran karta inay tidhaahdo dadkaasi naftooda ayay halaageen ama waxay ahayd si ay naftooda u ilaaliyaan inay u hoggaansamaan go'aanada qaramada midoobay oo ay aqoonsadaan gumaysiga yuhuudda ee falastiin oo ay isaga qancaan nolosha liidata
ويقبل بالعبودية والعيش الذليل تحت حكمهم كأمر واقع
isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay asheekh qubeyb assudaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab in howlgalkii toddobada oktoobar uu bannaanka soo dhigay xaqiiqada ah in maraykanku yahay cadowga ugu weyn ee islaamka iyo muslimiinta xaqiiqadan oo uu sheekh usaama binlaadan ku celceli jiray tobannaan sano oo ka mid a cimrigiisa
ومن الدروس المهمة التي نستلهمها من عملية طوفان الأقصى
duruusta muhiimka ah ee aan kala soo baxayno howlgalkii duufaanta al aqsa waxaa ka mid a inay u caddaysay dhammaan dadka in maraykanku uu yahay cadowga koowaad ee islaamka iyo muslimiinta tani ayaa ah arrintii uu in badan ku baaqayay sheekh usaama binlaadan raximahullah aadna ugu dadaalay in muslimiinta maankooda uu ku shubo in ka badan soddon sano wuxuu shiikhu ku dadaalayay dadka muslimiinta ahna fahamsiinayey in isbahaysigan suhiyuu saliibiga ka kooban ee haysta dunida maraykankana hogaaminayo uu yahay cadowga koowaad ee muslimiinta dagaalka dhabta ahna uu yahay mid u dhexeeya muslimiinta iyo isbahaysigan ama uu yahay dagaal masiiri ah oo dhex maraya islaamka iyo kufriga haddii aan jihaadka ka fadhiisananay arrintaani saameyn xun ku yeelan doonto muslimiinta sheekh usaama bin laadin waxa uu arkayay in maraykanka uu yahay waxa ugu sharta badan ee ku nool dunida sababna u yahay dhibaato weliba oo ku dhacaysa muslimiinta ayna mas-uul ka tahay dhibaatooyinka ku dhacay kuna dhacaya muslimiinta sidoo kalena maraykanku yahay cidda muslimiinta ka hortaagan inay xoreeyaan jasiiratul carab iyo filistiin oo ay taagaan dowlad islaami ah sidaasi darteed waxa uu sheekh usaama bin laadin aada ugu dadaalayay in la mideeyo awoodda muslimiinta in maraykanka lagu beegsado bartamaha dalkiisana mudnaanta koowaad laga dhigto maxaa yeelay haddii maraykanku daa'irada siraaca ka baxo isagoo jabay dagaalka ka dhanka ah dabadhidhifyadiisa waxa uu noqon doonaa mid fudud si sahlan ayayna ku jabi doonaan allaah idankii marka maraykanka waa madaxa kufriga haddii uu alla jara madaxaasna ma badbaadayaan xubnaha kale فأمريكا هي رأس الكفر إذا قطعه الله لم يحصل جناحان dhanka kale wuxuu sheekh qubayb assuudaani fariin muhiim ah u diray muslimiinta ku nool waddamada reer galbeedka kuwaasoo uu ku dhiirigeliyey inay qaadaan weeraro culus oo beegsanaya danaha maraykanka iyo dowladaha qaybta ka ah xasuuqa ka socda marinka khaza وإن كان لنا من رسالة أخيرة نبعثها في ختام هذه الكلمة فهي إلى أصحاب الرجولة والغيرة والحمية أبطال الجهاد الفردي في بلاد الغرب وخاصة في أمريكا haddii ay jirto fariin aan dirayna dhammaadka kelimaddan waxaan u diraynaa ragga dulmidiidnimada iyo khiirada ku caanbaxay ee haliyeeyada keligii duulayaasha ah ee ku nool waddamada reer galbeedka si gaar ah maraykanka waxaan ku leenahay waa ceeb in qofkii isku dayey inuu dilo donald trump uu idinka kartibato isagoo weliba gaal ah waxaad ku sugan tihiin dhul aad awood u leedihiin inaad waxyeello adag gaarsiisaan madaxyaweynta kufriga oo subax iyo galabba hortiinna mara kuwaasoo ay ka mid yihiin saraakiil ciidan siyaasiyiin baarlamaaniyiin iyo ganacsatada waaweyn kuwaasoo yuhuudda ku taageeraya gumaadka ay geysanayso aqalka koongareskana uga dhex istaagay iyagoo u sacbinaya dilaaga carruurta iyo haweenka muslimiinta marka sayfihiina galka kala baxa cadowgiina kama-in u dhiga oo weerara halkudhigga midkiinna ha noqdo ma badbaadayo haddii ay gaaladu badbaadaan allana kaashada oo ha caajisina howlgalkiinana hal dhinaca ku koobina waxaa dhacda inuu alle camaliyaadkiina qabuul u yeelo oo sabab uga dhiga inay isbeddelaan mawaasiinta dagaalada oo ay guul u noqoto walaalaheenna filistiin haddii aad taasi samayn weysaan soo ma ahan waxaad ku dhaqaaqi kartaan arrin idinka mooyee cid kale oo samayn karta aanay jirin sidaba ay sameeyeen qaar ka mida walaalihiinna oo ka soo jeeda turkiga iyo kanada waxaad awoodaan inaad u safartaan falastiinta gumaysiga ku jirta halkaasna aad ka fulisaan howlgallo waxyeello gaarsiiya cadowga idinkoo adeegsanaya wasaa'il iyo qaabab kala duwan waxaa ka mid a howlgallada aad fulin kartaan camaliyaad istishaadiye ah howlgallo gaari jiirsiin ah weeraro mindiyeen ah ama inaad adeegsataan qorayaasha xabaddu ka dhacdo ama aad dab ku shidaan kaymaha iyo wixii la mid ah haddiise aad dhaqaaqi diidaan oo aad samayn weysaan wax alle hortii cudurdaar idiin noqda markaasi wallaahi waxaad qarka u saaran tihiin halaag iyo halis weyn ee diintiinna u dhug lahaada walaalihiinnana ha khudlaaminina oo alle tala saarta فأنتم والله على شفا هلكة وخطر عظيم فانتبهوا لدينكم ولا تخذلوا إخوانكم وتوكلوا على الله
sheekh qubayb assuudaani ibraahim al qowsi ayaa ka mid ah hogaamiyaashii jihaadiga ahaa ee la soo noolaaday sheekh usaama bilaadin waxaana markii ay dhaceen weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ay isku meel joogeen sheekh usaama bilaadin sidaa uu ku sheegay kitaabkiisa shadaraad min taariikhi alqaacida xilligan la joogo wuxuu sheekh qubayb assuudaani ka mid yahay mas-uuliyiinta mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratalcarab inta badanna wuxuu sheekhu xoogga saaraa jeedinta kelimaadka taxriidiga ah ee ku socda guud ahaan muslimiinta gaar ahaana dadka degan dalalka reer galbeedka ah oo uu maraykanku ka mid yahay
والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الأسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري